taliiska ciidanka nabadgelyada waddooyinka puntland iyo weliba wasaasaare oo amiirka dareerta hantiilyaalka baabuurta weyn iyo haan yaryar ee ka shaqeeya puntland waana keedan leysanka baabuurka iyo warqada lahadowka baabuurka e taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka puntland gaashaanle sare cabdifaatax saciid saleebaan iyo bulshada la wadaagay awaamiirtanka dareerta baabuureynta puntland oo ha saareen wusanan sheegay in lamada bilood ay ku dhuman sanadkan ka fuliyaan awaamiirta waxaan rabaa inaan fariin gaadhsiiyo dhammaan hantiilayaasha gaadiidka waaweyn ama kuwa yaryar ee deegaamada puntland ku nool ama dhex joog ama dhex mara kuwaasoo laga rabo saddexdaa shuruud inta ka dhiman sanadka waxay fursad haystaan sanadka inta ka dhiman labada bilood sanadka ka dhiman inuu qofku ka taxadaro gaarigiisa kow qof kastoo laamiga maraya ama gaari wata inuu lahaado lesankii gaariga labo qof kasta gaarigiisa inuu lahaado lahaanshihiisii warqadii lahaanshaha gaariga wadaha gaarigu waa gaar lahaanshuhuna waa gaar qof kastoo gaarigaaga magaciisa hadda fursad baa haysataa labadan bilood gudahooda waa ku bedelan kartaa bisha koowaad sanadka cusub haddii la gaaro ganaax ayaa kugu waajibi doona muwaad waxaa lagu farayaa intaana hadda la gaarin gaarigaaga ka taxadar gaarigaaga haddeer ka shaqayso oo magaciisa bedelo fariinta u dambaysa oo ah badqabka gaadiidka waxaa biloobmaysa sanadka cusub in la jeegareeyo gaadiidka badqabkiisa gaari kastana waxaa laga rabaa inuu ka saxan yahay bareega fareejada indhaha sidbeelka iyo wixii la mid ah qof kastuu ogow shuruudahaasi waa dhaqan galayaan sanadka cusub fariintaa waxaan usoo hormarinay inaan hadhow la dhihin waana kusoo kadiyey inaan hadhow la dhihin ma ogeyn saddexdaa shuruudood waa ku celinayaa lahaanshaha gaariga oo qofka gaariga iskale larabo gaarigaasi magaciisa inuu ku qoran yahay wadaha gaariga inuu wato lesankii gaariga badqabka gaariga gaarigaas inuu fareejo la-ayn bareegiisa xumeyn indhaha ka maqnayn uu shaqaynay taayiro fiican leeyahay u qalmo waddada inuu maro dadka uu badbaadiyo hantiday dadka uu wada badbaadiyo baabuur badan oo waxaa jira magaalooyinka dhexdooda ku socda oo aan u qalmin sharciyada nabadgelya waddooyinka u qalmin iyagana fariin baan u daraynaa gaarigaaga haddaa fursad haysata geerash geesho ka shaqayso intaan lagu soo gaarin oo sharciga ku qaban aad baa idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi waa mahadsantihi awaamiirta muusaasaare taliska ciidanka nabadgelyada waddooyinka puntland iyo weliba markaasi walbadan ku bedelo doonta nidaamka gaadiidka ee ku shaqeeya puntland iyo amniga guud ee magaalada